بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
suuraة المaacuun makiyaة الأwaa'ل madaniyaة الأwaakhir وaayaatuhaa tiscu aayaat suuraة المaacuun aayaadkeedu hore waa maki kuweeda dambena waa madani aayaadkeeduna waa sagaal aayadood suuraddan ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa صifaat اlmunkiri liywmi اlxisaab kuwa xisaabta dambe iyo is-abaalmarinta inkiree diiday tilmaamaha ay leeyihiin wa amru lmunaafiq iyo arrinka ruuxa munaafiqa ah yacnii kuwa xisaabta inkiray tilmaamaha lagu yaqaano iyo munaafaqu tilmaamaha uu leeyahay wax ka mid ah ayaa ilaahay suuraddan ku asteeyey oo ku tilmaamay ama uu inoogu caddeeyey bismi illaahi araxmaani araxiim ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiim allah wuxuu yidhi ara'ayta bal ka warran nebi allow alladii ka yukadibu beeninaya biddiini is-abaalmarinta balka abaalmarinta dambeba beeninayeelee abaalmarinina ma jirto bal hadda kaa ka warran allah wuxuu yidhi kaa aan kuu sheegee fadaalika kaasi alladii waa ka yaducu riixaya alyatiima agoonka ka agoonka riixaya ee xaqiisa duudsiyaya ee dulmiga iyo dararka ku haya kaa weeyi waayo agoonka in loo naxariisto oo madaxa loo masaxo oo la kafaalo qaato oo la daryeelo waa diin ilaahay loogu dhowaado in la dulmiyaano waa diin daro waciid iyo goodi adag ayaana qur-aanka ku soo arooray agoonka iyo xoolihiisa cidda u dhowaata cidhib xumada u dambaysa alla wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran alladii ka yukadibu beeninaya bidiina abaalmarinta fadaalika kaasi beeninaya abaalmarinta dambe alladii waa ka yaducu riixaya alyatiima agoonka ee ama si xisiya u tukaantukinaya u tuuraya ama si macnawi ah xoola iyo xaq wuxuu lahaa u duudsiyaya u garab marinaya kaasoo walaa yaxudu aan ku boorinayn dadkoon ku tirtirsiyeyn calaa طacaami اlmiskiini miskiinka quudkiisana aan ku tirtirsiyeyn oo miskiinka in loo naxariisto oo sadaqo la bixiyo oo laga farxiyo dadka kuma dhiiri gelinayo marka macnaha waxa weeyaan bakhaylnimo heerka uu ka gaadhay waxna bixin maayo ka bixinayana raalli kama aha waa aladiina yabkhaluuna wayaamuruuna annaasa bilbukhl kuwa iyagu gacan adaygaya dadkana amraya bukhliga iyo gacan adayga waayo foolxumo ka weyni ma jirto inaad adiguna wax bixin weydo ka jeebkiisa wax ka bixinayana aad uga ba'do tiraa siduu u bixiyaa ood ka damqato sidii wax kaaga laga soo saarayo oo walaa yaxudu aan ku dhiiri gelinayn dadkana oon ku boorinayn calaa طacaami اlmiskiini miskiinka quudintiisa bal u diidaya iska dhaaf inuu la doone fawaylun hadaba hoog lilmusaliina kuwa tukanaya ayuu u sugnaaday waa yaabe siday u hoogeen waabay tukanayaane waa aladiina kuwaasoo hum iyaguba can salaatihim salaadooda saahuuna moogan ama dib u dhigaya caطaa waxaa laga wariyey inuu yidhi alxamdu lilaahi aladii qaala can salaatihim walam yaqul fii salaatihim waxaa mahadsan ilaaha yidhi can salaatihim saahuun kuwa salaadooda moogan ama dib u dhigaya ee aan odhan fii salaatihim saahuun kuwa salaada ku dhex sahweeya waayo wuxuu yidhi dee dhammaanteen salaadda waynu ku sahwinaa oo xataa rasuulu llaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam ayaa salaadda dhexdeedii intuu ku sahwiyey salaaddii afarta ahayd laba tukaday markaasaa la yidhi yaa rasuula allah annasiita am qasurat الsalaa miyaad ilowday mise salaaddii waa way gaabatay ama waa la gaabiyey am qusirat الsalaa markaasuu yihi lam ansa walam tuqsar manaan iloobin lamana gaabin yacni rasuulku waa sahwiye umuu badheedhin markii dambe xadiidkii dulyadaynee dheeraa ee axkaamta sahwiguna ay ku jirtay dee markii dambe in la xasuusiyey ayuu labadii wiloobayna la yimid kadibna sujuudu sahwigii uu sujuuday xikmad baana ku jirtay oo ilowga iyo sahwiga uu sahwiyey inta faa'iide ku jirta bal ka warran waa axkaamtii sahwiga oo dhan ayaa xadiidkaa laga qaadanaya marka sahwi kugu dhaco maxaad samaynaysaa inaad labadaas sujuudood ku kabayso oo haddii waxa weeyaan ay ziyaado tahayna aad waxa weeyaan salaadda markaad ka baxdeed salaamo naqsato aad laba sujuudood ku- ku kabayso oo waxa weeyaan aad eh, sujuudayso haddii nuqsaan iyo wax lamida aad ka shakidayna adoon salaadaba ka bixin markaad salaadaadii dhammaysato aad waxa weeyaan laba sujuudood aad dhacayso marka aladiina hum can salaatihim saahuun waa kuwa salaadooda dibdhigaya ama moogan ee waxa weeyaan ka sahwiyaya salaada dhexdeeda kuma sahwiyayaane macnaha way ka sahwiyayaan way moogan yihiin oo salaadiibaa siday u sugayaan u sugayaan cadeeddu markay godka waxa weeyaan baalasha saarto ayaa intay weysadii gebgeb ka siiyaan ay ay dhag dhag dhag afar ragcadood ka siinayaan nebigu markaa wuxuu yihi tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq taasi waa salaad munaafiq ninka maalin oo dhan majliska fadhiya laga yaabo inuu qaad iyo qurun xataa dul fadhiyo sidaa uu u dul fadhiyo ayaa cadeeddu markay baalka sii dhigaysay sii socoto ayuu ordaya ayuu weysada la ordayaayo markaasuu naqaraha arbacan nebigu wuxuu yihi naqaraha dhag dhag dhag ayuu afar ka siinaya diigu afkiisa yaree dhuuban marka hadhow iyo wax lamida dhulka loogu daadiyo waa ka gurtee dhag dhag dhag ka siiya sidaa diiga ayaa naqaraha arbacan afar dee dhag dhag dhag ah maaha afar salaade yani walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila yani salaada ilaahay kuma xasuusanayaan in yar mooyaane salaadooduna waa salaad aanay xataa rabbi ku xasuusanayn markaa fawaylun hoog wuxuu u sugnaaday lilmusaliina kuwa tukanaya aladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda saahuuna moogan ama dib u dhigaya aladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna dadka istusaya oo xataa intaa yaray tukanayaanay dhagdhagdhag ka siinayaan waa dadku ha idin arkaan ee alla dartii ma aha oo wayamnacuuna diidaya almaacuuna saabaanka guriga ama alaabta yaryar waxaa la yidhahda dee waxa yaryar ee la kala qaato irbadda iyo dunta iyo milixda iyo guryuhu xaafaduhu markay isku soo wareegaan waxaan yaryar ee saabaanka yaryar ee baahida guryaha waxa yaryar ee la kala qaato weeyaan maacuunku marka calaamadda munaafiqa maxaa ka mid ah ma haysano hadda way hay waa hayaa marka waa khatar in waxa yaryar ee guryuhu marka laysku soo wareega la kala qaato ma haysanadu sifo mu'min maahe waa sifo munaafiq haddaanad haysan dee dhib ma leh laakiin waxa yaraad haysato walaalkaa ugu naxariiso xaq buu kugu leeyahy wayamnacuuna waxay diidayaan almaacuuna maacuunka saabaankaa yaryar ee guriga ama alaabtaa yaryar ee waxaa yaryar ee marka laysu soo wareego la kala ergisa ama la kala qaataba ayaa ay diidayaan waa sifada munaafiqiinta